magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan u ololeynta shaqaaleysiinta gabdhaha waxaa tababarka goobjoog ahaa guddoomiyaasha ururada haweenka iyo dhalinyarada hirshabeelle iyo xubno haween ah oo laga soo xulay xaafadaha magaalada jowhar agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hirshabeelle muxudiin cali maxamed ayaa ka waramaya ujeedka tababarka ogaada gabdhaha in dhiirigelinay siyaasadda madaxweynaha dowladdeena waaye cali cabdullaahi xuseen cali guudlaaw ay qayb ka tahay in madaxda xafiisyada ay qayb ka noqdaan waxaa example idinkaga fulan idinkaga filan bis inaysan madaxweynaha hadal ka ahayn agaasimaha guud wasaaradda haweenka iyo agaasimaha kala guud macnaha gabdhaha in la dhiirigeliyo gabdhaha ayagaa laga rabaa inay soo doontaan xilalka ayagaa laga rabaa inay shaqooyinka ay soo aadaan horta taasaa rabaa horta inaan doodo badan maalmaha lixda maalin halkaan aan usoo laaban doono waxaan rabnaa doodo waxaa jiri doono sida aad xafiisyada ama agaasimo guud aa ugu tartamaysaan sida aad shaqadaasi aad u rabtaan inaad u qabataan guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cadow sangaab iyo guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefow ayaa ka mahad celiyey gabdhihii ayaa la shaqaalaysiinayaa ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha fursadan muhiimka ay inoo keentay aada iyo aad inaan uga faa'iidaysano salaan kadib maanta waxaan u joognaa ololaha shaqaalaysiinta gabdhaha agaasimayaasha iyo agaasimo waxeedyada waxaan ognahay inaan aada ugu yarnahay marka hore horta waxaan rabaa dowladda inay kasoo saarto sharciyo gabdhaha caddaynaayo xaquuqda ay ku leeyihiin markii wasaaradaha la qaybinayo intaasoo wasaaradood waxaa iskale gabdhaha haweenka hirshabeelle oo u badan kuwa waxbartay ayaa haddana waxaa haysta shaqo la-aan baahsan waxaana maamulka hirshabeelle uu wadaa qorshe shaqo abuur loogu sameynayo haweenka